etoobiya waxay xiraysaa safaaraddeedii dalka masar waxaana sabab looga dhigay dhaqaale xumo horaa iyo etoobiya u xirta dhowr safaaradood oo ay caalamka ku lahayd haddaba warbixinta waxaa magaalada qaahiro nooga soo diray waryaheena xuseen saxnuune
safaaradda dalka ethoobiya ee magaaladan qaahira ayaa ku dhawaaqday inay hakinayso shaqadeeda laga bilaabo bisha oktoobar ee soo socota sababo dhaqaalo darteeda danjiraha dalka ethoobiya ee u fadhiya dalkani masar maser marcos tekele ayaa ku sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray in muddada hakinta shaqada safaaradda ay sii soconayso muddo saddex bilood ilaa iyo lix bilood ama ka badan warka safiirka ethoobiya u fadhiya dalkani masar ayaa sidoo kale lagu sheegay in gebi ahaanba safaaradda ay xirnaanayso muddadaasi uu sheegay inta laga helayo dhaqaale lagu furdaaminayo shaqada safaaradda warbaahinta masar oo si weyn uga hadashay hakinta shaqada safaaradda ee dalka ethoobiya ee magaaladan qaahira ayaa ku macneeyey in ay noqon karto arrimo siyaasadeed oo aan la ogeyn ilaa iyo iminka arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili xiisadda biyo-xireenka ethoobiya ee u dhexeeya dalalka masar ethoobiya iyo suudaan ay ku soo kordheen isbeddelo cusub kadib bayaankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee lagu sheegay saddexda dal in ay dib ugu laabtaan miiska wadahadalka golaha amniga ayaa ku baaqay in saddexda dowladood ay gaaraan heshiis adag oo dhammaystiran oo garwadeen uu ka yahay ururka midooda afrika wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar saamix shugri oo ka hadlay arrintaasi ayaa sheegay in baaqa golaha amniga ee qaramada midoobay uu xoojinayo sii wadidda waanwaanta lagu doonayo xal uhelidda xiisadda biyaha webiga naila dowladda ethoobiya ayaa si weyn uga cagajiidaysa in heshiis qaanuuni ah laga gaaro xiisadda biyo-xidheenkeeda iyadoo u aragta mid arrimaheeda gudaha ah halka dowladaha masar iyo suudaan ay ku adkaysanayaan in heshiis rasmi ah laga gaaro xiisadda ka hor inta uusan howlgelin biyo-xidheenka ethoobiya xukuumadda adis ababa ayaa horay u sheegtay in biyo-xireenkeeda uu yahay mid horumarineed oo koronto ay ka dhalinayso halka xukuumadaha qaahira iyo khartuuma ay u arkaan mid halis ku ah saamiga ay ka helaan qulqulka biyaha webiga naayla oo inta badan dadkoodu ay ku tiirsan yihiin xuseen saxnuuni v o a qaahira